اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم الكذب وبيان المباح منه wuxuu u baabaysan yahay beenta xaaramnimadkeeda bal caddayntii laysu caddaynaya taa dikrigeedii iyo wa bayaani lmubaaxi waxa bannaan minhu min alkadibi beenta kaba bannaan caddaynteed oo halkii kiibadii waa ti aynu soo maray umuuro laga soo reebayo kiibadii oo maslaxo kuba sugan daraaddeed ama haddii dee layska ilaaliyo mafsado weyn oo kaba ratimaysa daraaddeed looga soo reebo loo banneeyey halkanna waa umuuro maslaxa ay ku sugan tahay ama mafsado iyo madaro ka imanaysa haddii bal si waaqacayd laguba waramo dee waxa weeyaan ay jirto taasoo laga soo reebayo kadibkii xaaraamta ahaa taas baa adigu iyadana halkan inooguba imanaya bal taas buu baab u yahay xadaثnii xarmlaة بن yaحyى qaala أخbarana بن wahbi qaala أخbaranii yunus عan بn شihaabi qaala أخbaranii xumayd بn cabdالرaحman بn cawf أna أmahu أma kulum kulhumi binta cuqbata bni abi mucaydin wa kanat min almuhaajiraat اlأwal bal saxaabiyadda mooye inta kale waa dadkii kitaabkana kuna soo noqnoqonayay horena aynu usoo maray marka xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf taabicigaas baa wuxuu maanta xadiidka ka warinayaa hooyadii magaceeduna waa kunyadanunbaa u magaca maha magac kalan bay lahayne kunyadunbaa u magaceen waa umu kulhuum bintu cuqbata bni abi mucaydin haweeneydaasay ahayd waxaanu inoogu sii sifeeyey oo uu yihi wakanat min almuhaajiraati اlأwal dumarkii soo hijroodee hore intii dee hijradu jidaysnayd maka ay daara kufrin ahayd bal hijradu wixii kale mustadiica ay waajibka ku ahayd dadkii soo hijrooday kaba mid ahayd allatii kuwaasno baayacna la mubaayacooday annabiya salى اllahu عalayhi wasalam bal markaa umu kulhum marda bintu cuqba dee aabaheedu cuqbat bn abi mucayd waa nin aada u dhib badnaa reer bani umaye ahaa rasuulkii ilaahiyana dadkii aada u dhibay ahaa dadkii dagaalkii beder la qabtay ahaa oo dhibtiisii badnayd daraaddeed baa isaga iyo nin kale oo reer cabdidaar oo nadir bnu xaaris la odhanayay ayaa rasuulka ilaahay amray in la dilo oo dee iyagoo lahaya ayaa la dilay cuqbat bn abi mucayd iyo nadriba waa dhibtoodii aada u badnay daraaddeed umu kulhumtana cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu bay xagga hooyo ka walaalo ahaayeen iyadiyo walaalkeed weliid iyo oo xagga hooyo ayay walaalo ka ahaayeen dee kollay xagga reer ahaana waa reer bani umaye isku yihiine laakiin hooyay walaalo ku ahaayeen haweeneeduna way islaamtay iyadoon dee reerkoodu islaamin aabaheed waa ta aan leenahay walaalaheedna markaa iyo dadkani ma islaamin aabaheedu markaa ma noolayn waktigii hudnada iyo sulxigii dhacay xudaybiye dabadeed bay maka ka soo baxday dariiqaa dheer bay soo martay keligeed amalaa nin reer khusaacay soo raacday markaasay madiine soo gaadhay rasuulka ilaahay bay u timi iyadoo soo islaamtay soo hijrootay dariiqaa dheerna soo martay labanna ay walaal ahaayeen weliid iyo nin kale ayaa yimi malaa maalintii markay soo gaadhay ay de maanta soo gashay madiine ayay iyaguna berri yimaadeen waayo way daba socdeen markay ogaatay inay baxeen oo rasuulka ilaahay bay weydiiseen inuu u celiyo oo ugu celiyo cahdigii iyo dee ka dhexeeyo waa tii cahdiguna ahayd saynu soo maray wixii iyaga xaggooda ka yimaada haddaba iyagoo soo islaamay in loo celiyo ciddii muslimiinta ka tagtana aan la soo celin taas bay cahdigu ahayd haweeneydii waxay tidhi anigu dee kollay dumar baan ahay ma adkaysanayo diintayda igaba fidmaynayaane bal ilaahay baa subxaanaه watacaala soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhuna fain calimtumuuhuna muؤminaatin falaa tarjicuhuna ilى اlkufaar waa iyada iyo waa qisadeediiba waana waaqacadeedii shardigaa ilaahay xaggii dumarka wuu joojiyey kaa waa la buriyey oo xaggii dumarka raggu isagu qaa'im buu ahaa oo dumarka muؤminaadka hala imtixaanun baa ilaahay amray dee hadday soo hijroodaan oo imtixaan oo waxa lagu imtixaanayey dee inay usoo baxeen ilaahay iyo rasuulka ilaahay daraaddii inaanay iyadoo dee nin jacaylkeed ay xaggan jooga iyo nin nacaybkii iyo wax kaloo ay usoo baxday aanu jirina waxay usoo baxday xuban lilahi warasuuli oo hadday dee taas marka laguba dhaariyo ama taa lagu imtixaano ay tii qirato lama celinahayn sidii bay deete walaalaheed ay ku noqdeen iyadiina waa marka iyadu nin bay lahaynoo zayd ibnu xaritata guursaday zayd ibnu xaritatana waqti aan dheerayn baa dee dagaalkii muute ayaa lagu dilo u kaba dhintay dabadeed waxaa guursaday zubayr ibn اlcawaam zubayr ibnu cawaamna uu furay markii dambe waxaa markaa guursaday markaa zubayr ay kala tegeen dabadeed cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan bay u dhashay xumaydkan aan hayna iyo ibraahim isna aynu kuba aragno riwaayaadka ibraahim ibn cabdiraxmaan oo dee sacd ibnu ibraahim iyo aabihii ibraahim ibn cabdiraxmaan ibnu cawf iyo xumayd bay dhashay adugu cabdiraxmaan ibnu cawf uu kaba dhintay oo dee waxa weeyaan isagoo cismadiisa ku suganta u qabo markuu dhintay dabadeedna waxaa guursaday camr ibn اlcaas laakiin markuu bil un qabay ayay iyadu dhimatay oo markaas bal markaa haweeneydani waa haweeneydaas ee dumarka muhaajiraadka waana arinta idaa jaakum اlmu'minaatuba waaba dee qisadeedii halkaasna way soo martay keligeed iyadoo waddankeedii kaba timi ayaa dhulkaa dheer ahi dee hijro daraaddeed iyo islaamnimo daraaddeed ehelkoodan islaamin bay ay timi oo sidan bu uleeyay kanat min almuhaajiraati اlwal الtي bاayعna النبiy صلى الله عليه وسلم haddaba أخbaratu inankeeday u warantay xumayd oo waxay ugu warantay أنaha iyadu samعat inay maqشhay رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulki ilaahay وalxaal huwa yquل uu ku qowlayo rasuulki ilaah oo leh laysa الkdaabu ka beenta badani ee dee markaa dembiga foosha xun ee beenta ah kuba dhacay ee isagii ku dabaabaya aladi kii ma ahaanin yuslixu heshiisiinaya bayna annaasi dadka dhexdooda wayaquulu odhanaya khayran wayanmina yaquulu bay la mid tahay ziyaadin iyo dee warin namaa yanmi namal kalaam haddii la idhaha uu wariyey weeye oo isagu sheegaya dee wax khayr oo odhanaya oo khayr u kala naqlinaya macnaa xataa waxaan jirin buu sheegaya ee laakiin laba daa'ifo ayuu ama laba shaksi buu isku soo dhoweynayaa dhexdooda ku islaaxinaya waa ti aynu halkii dulwajayna xaleeb ayaan kuba soo maray ruuxan namaamka ah waa ka xumaan iyo ifsaad ama dee mid kastaba isaga dhigaya kii kale inuu ka soo horjeeda hadduu wejkii kala naqliyo hadaag iyo war fiican iyo taasuu u kala naqliyo si uu isugu soo dhoweeyo namaam ma aha oo namiimnimo taasi ma noqonayso bal beentii waxay noqonaysaa markaa wax muktafara oo maslaxadan weynee ku sugan daraaddeed ayaan ismi uga imanayn halkan suuro beeneedba haba jirtee haddaba beenaalu kaa ma aha qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxuu yidhi walam asmac maan maqlin yurakhisu isagoo ruksaynaya bal halkan ibnu shihaab baa inoo taala dee sen waa riwaayada yunus oo si wuxuu ibnu shihaab hadalkan leeyahay laakiin riwaayada qolooyinka kale maxaa inoogu dambaysaa inay umu kulsuum hadalkee tahay bal taas baanan kaba dhigaynaa riwaayada yunus bay sanay kuba timi oo kalaam ibnu shihaab ahe kalaam umu kulsuum weeye maan maqlin yurakhisu isagoo ruqsaynaya rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fii shayin shay mima yaquulu nnaasu dadku waxa ay yidhaahaan kadibun waa been waxa ay dadku beenta ku sheegaan wax ka midaba isagoo ruqsaynaya maan maqlin ilaa fii halaatin saddex xaalo un mooye ama saddex arrimood alxarb wayo alxarbu dagaalkii oo dee waataynu soo marray alxarbu khadca ama khudca ama khidca intaba waa tii dabdiyada aan ku soo marre waa khiyaamo waa istagid la istago marka xarbada wixii dee khadca iyo cadowgii wax lagu yeelayo iyada markaa caynkaasa taa waa ruqseeyey oo taas walislaaxu bayna annaas waana tan xadiidkuba ino ah dadka dhexdooda marka la heshiisiinayo ee mafsadadan ah dadka oo colooba kala tago iskooya waa mafsado mafsadadaas baa meeshii lagu daafacayaa iyagoo dee dad walaalo ah oo dee heshiisa noqdana tacaawun iyo khayr iyo wanaag kuba kulmana maslaxa weeye maslaxadaasna waa lagu soo jiidayaa haddaba markay noqoto islaax bayna annaas maslaxadaasna way ku sugan tahay mafsado la daafacayaana way ku sugantaho taasna waa ruqseeye وxadيiث الرajuل imra'atahu ninka sheekadiisa haweenadiisii uba sheekeeyo iyo وxadيiث ama وxadيiث المرأaة زawجha mara ilا في ثaلاث haddaan iska rafcsano wahya saddexdaas alxarbu واlإصلاaح bayna الناas وxadيiث الرajuل wahyo aniga labada horena waa i rafcisan tahay todobana waa xadiiثi bal haddii de laakiin ta hore aan ka bedelinay saddexdaba waan iska jaran karnaa alxarbi واlإصلاaح bayna الناasi وxadيiث الرajuل امرa'ataه وxadيiث المرأaةi زawجaha oo ta saddexaadna waxa weeyaan bal wixii aan ahayn muqaadaco la iskhiyaameynayo een ahayn bal isagii oo dee hadalka beentuu sheegayo xaq isaga saarnaayuu ku hor joogsanayo ama uu ku duudseeyo ay tahay ama iyadu beenta ay sheegayso xaq korkeeda saarnaayoy ku daafacaysa arrintu aanu ahayn ninku beenta uu sheegayo waxaanu lahayn oo uu ku qaadanayo aanu ahayn ama iyadu waxaanay lahayn oo ay ku qaadaysaaan ahayn iyadaa wixii muqaadace xaaraan buu bilijmaac noqonaya halkana loogama jeedo bal wixii kale ee ruuxan qalbigiisii lagu fiicnaynaye balcadadii iyo waxyaalaha lagaga saaraya se wacdi wax loogu ballan qaado dhici karto oo dee ruuxii qalbigiisii fiicnaynayso oo cadhadii ka biinayso oo dadkii isku soo dhoweynayso ama huddi iyo waxyaalo caynkaasiyo kalgacaal laysu muujisto oo kale iyo wacdigii jaanibkaasi aanay kuba sugnaynun khiyaamo iyo khadico kuwa aan sheegaynaa waa taas aqalka ilaalintiisa iyo dee markaa hagaagiisa iyo usradan maslaxadaa ku sugan iyo arrinkaasoo meesha kaba baxa khilaaf oo yimaada madarada markaa kaba dhalanaysa umuuraha daraaddeed ayaa jaanibkana loo ruqseeye laakiin waa markaani nooca aan soo sheegnay ahayn bal taasna rasuulka ilaahay waa ruqseeye xadaثna cmr بn naqid qaala xadaثna yacqub bnu ibrahim bni sacdi qaala xadaثna abi aabihii waa ibrahim bn sacd ibsacadkaasna waa ina ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf oo umu kulsuum baa dhashayba iyadana ibraahimka dambe sacadka aabihii bay dhashay can saalixin an qaala xadaثana waa saalix ibnu kaysaan qaala xadaثana moxamed bnu muslim ibni cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni shihaab waa ibnu shihaab zuhri abtirsiintiisii baa caawa laynoo dhameeyeyba waa moxamed ibnu muslim ag ibnu shihaab shihaab halku galay moxamed ibnu muslim ibn cubaydillaahi ibn cabdillaahi ibn shihaab oo ibnu shihaab baa halkaa waa awogii saddexaad buu noqday bal haddaba ayaa noo warramay bi hada lisnaadi isnaadkiisii horena dee yunus baa markii hore ka warinaye imikana saalix ibnu kaysaan unba halkii yimiye waa isnaadkiisii hore maxay ah dee xumayd ibnu cabdiraxmaan can ummih marka waxa weeya milow xadiidkii hore mid laba mid ah hayra ana fii xadiidi saalixin waxaa ku sugnaa waqaalat umu kulsuum baa waxay tidhi halkii halkaa hore ibnu shihaab laga dhigay inuu hadalka leeyahay iyadaa lehe walam asmachu damiirkan baariskiina rasuulka ilaahay buu u laabmaya maan maqlin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yurakhisu xaal uu ruqsaynayo fii shayin ima yaquulu nnaasu dadku waxyaalaha ay yidhaahaan ee beenta ay kuba sheegaana ila fii halaaثin waa bimili ma jacalahu yunusu min qowl ibnu shihaab kaa uu yunis ka dhigay qowlkii ibnu shihaab wax lamida unbaabu ka dhigay umu kulsuum qowlkeede isagaana markaa inay walam asmac yurakhisu dee hadduu ibnu shihaab yahay in samaac toosamay noqoteene waa imay soo gaadhin iyo taasay noqon lahayde iyadu waa wixii ay rasuulka ilaahay kamaan maqlin bay leedahay oontaa ahayne bal waa kalaamkeedii macnuhuna waa kaa aan dee aragnayba وxadثnah cمr الناqd qال xadثna iسmاعيل بن إبراhيم qال أخبرna معmر عن الزهري بhdا الإسناaد إلى qwله ونmى خيرا وlم يذkر ma baعdه أmا معmر بن rاشhid intan dambe ah وlم أسmع يuرkص intaa isaga riwaayadiisa kumay sugnayna intii hore ee xadيidkii marفوuع ah un baaba riwaayadiisu ahay baabu taxriimi namiimati isku dirka dadka la ysku diro waa hadalkoodii oo loo kala naqliyoon islaax wejgii loo naqlin haddii isku soo dhoweynayo islaax loo naqlinayo waa wax fiicano waa taa xataa beentii laysu ruqseeyey ee kani waa iyadoo dee bal marka laisdurki bal horta intaana dhamayn kolley sheekhu kalaam buu leeyahay halkan qaadiciyaad iyagu kaba soo qaaday oo dee khilaaf inaanu ku jirin suurooyinkan saddexdaa been la sheego laakiin jamaahiir alculamaa waxay leeyihin dee beentii caddayd haddii la sheego maslaxadan ku sugan daraaddeed iyo mafsadadan meesha lagu daafacayo daraaddeed way bannaan tahaye dabari iyo qolooyin buu ka soo naqanayaa inaanay asal ahaan beentuba bannaanayne saddexdan arrimood waxyaalaha banaani waa ruuxo sarbeeb weeye waa tawriyo isagoo tawriyaysta oo dee hadalkii bal maalan dhici karta inuu si uu isagu uu u yidhaaho ujeeddadiisa marka la eego run ah laakiin ruuxa kale wuxuu ka fahmayo o dhici karto dee inaanu sal uu isagu ujeeday si ka duwan uu kaba fahmo daahirku xaggaa been kaba noqdo waa tawriyadii taasun baa maqsuudku yahaye ma banaano taas oo kale bal horta iyada markaa mid weeyaano hadduu ruuxu umuuraha nafteeda tawriyadaasi ay maslaxadii halkan ku sugnayd ee loo jeeday ay inoo soo jiidayso ama mafsadadii ay daafacayso oo beentii inuu laga baydhi karo waa sax waa sida fiican ee laakiin dee haddii aanay taasi jirin xadiidku wuxuu sariix ku yahay in kadibkiiyo cadaabo dee arrintan weyne ee maslaxada ku sugan daraaddeed laysuba ruksaynayo oo saa jamaahiir alculamaa ay yidhaaheenoo macnaa siday xadiidka kuba awilaan kolley dee daahir ahaan waa markay noqoto in iyo daliilka marka la eego in waa yar fog tahay gees kalena iyaga ta meesha jirta un waa cumuumkii kadibka ku soo arooray iyo arrintan khaaskay arkeen inay iscaaridayse laakiin dee cumuum iyo khusuus tacaarud kama dhexeeya waa la isku khaas yeelaya un suuradun baa laga soo reebaya ama kadibka xaaraamnimadkiisa cumuumkii waa baaqi un sheekhu walow dee taawiilkoodi iyo waxyaalihii ay kuba awileynayana waa soo wada naqliyay qolooyinkiina sharaxaysa baabu taxriimi namiimati namiimada taxriimkeeda baabkiisii weeye xadaثna محamed بن oo نamima نحن نqل كلام الناas بعضهم ilى بعض على جهة الفساad عalى جهة الفساad waa qeyd muhim ah oo waa dadkii hadalkoodii iyagu dhexdooda loo kala geegeeyo loo kala naqliyo iyadoo ujeedadu ay tahay in iyaga dhexdooda lagu fasahaadinayo lagu kala dilayo taas baa نamiimo la idhaha bal waa xaaraam iyo dembi weyn weeyaane baabkiisii weye xdثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شعبة qال سمعت abا إسحاaق يحadiث عن أbي الأحوص عن عبد الله بن مسعوud qال إنa محaمdا صلى الله عليه وسلم qال sند kolley weliba سماع buu inoogu wada xidhiidhay waa dee kolley waxa an abاxوs inta aan ahayn waana dad inoo horeeyey lakiin abوaxوskan kale waa nin taabiciya aynu horeba usoo maray oo cawf ibnu malik alashtaci la yidhaaho may aljushami la yidhaho cawf ibnu malik alashtaci isaga waa saxaabi aljushami ninkaasba weeye oo abulaxwaskan waana nin taabiciya wuxuu yihi markaa ibnu mascuud buu kaba wariyay ibnu mascuud baa yidhi ina muxameda muxamed salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi alaa unabiukum maydiin waramaa malcadhu hafaryada iyo been abuuradku wuxuu yahay maydiin sheegaa maydinku waramaa taas buu ihi saxaabadii busan ku yihi alaa unabiukum malcadhu caqdigu waa alkadib walbuhtaan waa hafaryada iyo beenta taasi wuxuu yahay maydiin sheegaa maydinku waramaa laftigan alcadhina laba wej bay ku wariyeen ama ku dabdiyeen waa iyadoo alcadhu sidaa inoo taalo la yidhaha cayntu way fadxisan tahay daadkana wuu reeban yahay dee hana way u dambaysaa kolley taasna masder weeyaanoo cadahahu iyo cadahuhu idaa ramaahu bmarkaa bikadibin wa buhtaan oo waxaa la yidhaha cadahahu iyo cadahuhu cadhan waa marka ruuxan been iyo hafaryo ku ganu kuba sheego wejka labaad ay kuba dabdiyeen waana wejkaasi aada u mashhuuro weeye wejka labaaday ku dabdiyeen alcidatu in la idhaah weeye macnaa cayntii la kasriyo daadkuna waa fadxisan yahay ta ina way u dambaysaa dee cinda alwaqfi isu rogaysa ha isu rogta ama ha u bedelanta ayaa uba dambayso iyada alcidatu marka la yidhaha haddaan alcadhu masr aan ka dhigna waa laba macnoo iskuba dhowina alcidatu iyadu ismigii bay noqonaysaa waa kadibka naftiisii hafaryadii iyo buhtaankii bay noqon taasna waa masterkii un bay noqonaysaa lakiin bal macnuhu waa inoo mid malcadhu wuxuu yahay markaa dee bara hiyo namiimatu waa namiimada alqaalatu bayna annaas dadka dhexdooda la odhanayo waa dadkii oo hadda run buu sheegayaa ruuxani been ma sheegayo wax jirun buu kaba warramaya laakiin de markuu kan wixii uu yihi kan kii kale u geeyo kan wuxuu yidhi kan kale u geeyo way kala fogaanayaan fasaad baa kaba iman bal inay istilaan baa dhici karta cadaawa meeshii iman markaa in wuxuu ma aha inuu been marka hore yahay arrinkan ba ah dee waxyaalaha cadiga iyo kadib iyo buhtaan rasuulka ilaahay kaba cabiray oo kol haddii dadka wixii kala fasaadinayay beentii waa la baneeyey islaax baa loo baneeyey sidaan soo maray haddii dadkii lagu heshiisinayo beenta way badnaan tahay runtii haddii dadkii lagu kala dilayo o warkoodii loo isu geeyo kan iyo kan si loo kala fogeeyo waa dembigan weyn waa taa uu rasuulka ilaahayna kaba dhigay inay kadib iyo buhtaan tahay hiyo namiimat lqaalatu bayna annaas وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi waa xadيiث labaad waanu inoo dambeeya isagoo intan ka dheer إن الرaجuلa ninku haweenuba waa la mid un يصدق run buu sheegayaa ee runtuu ku dadaalayaa laaزimaya xatىa يكتaba ilaa la qoro ilaahay agtii صديqا macnaa uu ku sifoobo inuu صديq kaa runta badan yahay taas وaykdibu been buu sheegayaa beentii u badsanayaa beentuu u qastayaa ku dadaalayaa xataa yuktaba kadaaban iyadoo xadiidku intaa ka dheer yahay ayay duruqdiisa iyo riwaayaadkiisu baabkan imaka inoo bilaabmaya ay nooguma sugnaane bal namiimnimadii alcadhu ama alcudow rasuulka ilah waa kadib iyo buhtaan horena waxaynu u soo maray laa yadkhulu ljannata qataatun oo jannada ma geliyo ku namaami qataadkaasna waa namaamkii kii namaamkaaha janno ma gelayo macnaha waa dembi weyn weeye dadka waxa weeyaan oo dee isku dirkii dadka la iskuba dirayey warka loo kala geynaya calaa jihati ilfisaad waa taas oo rasuulka ilahi wuxuu sheegay bay ruuxa caynkaasi inaanu janno gelahayn baabu qubxi lkadibi wa xusni sidqi wa fadlih wuxuu u baabaysan yahay beenta xumideeda ay xun tahay beentu runtu wanaagga uu wanaagi dee wanaaggiisa iyo fadliga uu leeyahay taas buu baabkeedi yahay xdثna زهير بن حرب وعثمان بن أbي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم qال إسحاq أخبرnا وqال الآkخران xdثna جرير عن منصور عن أbي وائل عن عبداللhi وائل مسعوudkii isagaa xadيiثyada baabkan inoo warinaya waana xadيiثkan dee drqdiisi weeye inta inoo dambeysana baabka qaaلa wuxuu hi cبداللhi بن مسعوud qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi إن صدق runtu yahdi wuxuu gaadhsiinayaa ku hanuuninayaa shaksiga ila albiri birigii birigu waa camalkii saalixa waa ismu jaamicun lianwaaci اlkhayr weeye khayrka dhammaantii waa magac inoo wada kulminaya oo waa camalkii saalixa guud ahaan iyo waxyaalahaas in waxaa kaloo birigii laguma fasiray jannadii dee jannadna waa wixii camalkii saalixa dariiqa uuba ahaa ee haddaba runta oo la sheegaa wuxuu ruuxa gaadhsiinayaa oo uu markaa ku hanuuninaya camalkii saalixa ahaa ee ka khaaliska ahaa awsaaftii xumaynaysay oo dhan waayo ismu jaamicin lkhayr kulli waqila albira aljanna wain albira biriguna dee ruuxa hadduu taa ku sifoobo uu dee eg runtan uu laazimayo ayaa waxay gaadhsiinaysaa inuu noqdo ruuxaas abraartii uu ka mid noqdo acmaashii saalixada ahayd badsanaye ku sifoobay weliba acmaasha khaaliska ah wain albira biriguna dee hadduu markaa yahdi wuxuu ruuxa gaadhsiinayaa ku hanuunayaa ila ljannati janno jannuu ku gelaya wain arajula ninku haweeneedna waa la mid layasduqu run buu sheegayaa oo runtuu ku dadaalayaa xataa yuktaba ilaa la qoro ilaahay agtii sidiiqan waa ku dee run badana aynu yahay oo ujeeddadu ay noqoto dee wasfiga caynkaas ee sidiiqnimo uu muto ilahay agtiisa kuma sifoobo dee dadkiina waa loo qulubtoodii baa loo gelinayaayo wax lagu yaqaanona waa noqonaya markaa inuu dee run badana yahay laakiin sidiiqiyo mansiladii sidiiqiya ayuu mudanayaa waynalkadiba beentu yahdii wuu hanuuninayaa ila alfujuuri fujuur fujuurkuna birigii buu muqaabilkiisii yahay dee asalka hore waa almayl ila de matalan alinxiraaf can dariiqi اlistiqaama weeye dariiqii toosna oo lagaba leexdo ama alinbicaaf fi lmacaasi weeye waa diran ruuxu u dirmo macaasidii oo kana waa ismi jaamic lianwaaci shar baan leenahay fujuurkiibuu kuba hanuuninaya oo ujeeddada ruuxan dee beenta sheegaya beentii badsanaya ku dadaalaya axmaashii kale xumayd oo kalena kan baa dariiq u noqonayo macsiyada waxaaba yidhaahaanba dee xasanada sawaabkeeda waxaa ka mida alxasanatu bacdaha macsiyada jazaheeduna waxaa ka mida almacsiyatu bacdaha macnuhu waa maxay ruux hadduu xasano sameeyo in xasanadii xasano kale usii dhiibaysaa oo jazaheedii baabay kaga mid tahay in xasano kale ugu sii fududaato hadduu macsiyo la yimaadana arrinkani wuxuu isna macsiyo kale u gaadhsiinayaaoo dariiq waxay u noqonaysaa macsiyo kale u noqonaysaa haddaba in fujuurkan kadibkii fujuurkii iyo acmaashii kale xumayd buu isagana kuba hanuuninaya wain alfujuura fujuurkuna yahdi ila naar dee isna ma'aalkii muxuu noqon naar wain arajula ninku la yakdibu been buu sheegayaa sida inoo dambaysana wa yataxaral kadib wuxuu ku qastayaa beentii buu badsanaya laazimaya xataa yuktaba kadaaban ilaa la qoray ilaahay agtii ku beenaala ama mee been badan inuu yahay taasi ay u qoranto ku ku sifoosayna uu noqdo wasfigaas bal xadiidku duruqun buu leeyahay macnihiisuna waa kaa inoo cad wuxuu yihi markaa muslimaadna xadaثana abubakr ibn abi shaybata wahanaad bnu sariye qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaثana abulaxwasi can mansuuri can abi waailin can cabdillahi bni mascuudi qaala bal xadiidkii hore iyo kani waa cabdillahi bni mascuud baabkii hore xadiidkii inooguba jiray maxaan soo aragnay can abilaxwas halkana can abilaxwas dee kolley markaanu ruuxu dabaqaadka aamanu u baraarugsanayn iyo dadka halkaa asaaniid oo kale waxaa dhici karta dee abulaxwas abulaxwas unbu u yahay midunbu u noqonaya laakiin dee inagu kol haddaan intaa kusoo jirnayna umuuraha caynkani way sax inuu ruuxu magaciisii gara waayo magaciisii doondoonaa waa sax laakiin labadani inay isku mid noqdaan dee inay isaga iskaga mid noqdaan oo mid keliya u qaato kolley waxay la tahay in waa dee baraarug la-aan imaka halkan ayay noqonaysaa waxaan taa u leeyahay dabaqada eeg abulaxuskii hore cabdillahi bni mascuud buu ka warinayey an cabdillahi bni mascuud abulaxuskana yuu ka warinayaa bal sanadkiisa markaan eegno waa can mansuur can abi waail can cabdillahi bni mascuud in waxa u dhexeeya mana odhanaya halkan dee waaba saddex nin oo malaa isku wada dabaqa ahaabaa meel wada galay kolkol saaniidda saas aqraan way gashaa sanadka naasilkaa laakiin de bal abuwaail hadduu dee kibaara asxaabi ibni mascuud ahaa mansuur ibnu mascuudna ma arag dee waana sikaara taabiciinba mansuur ibn lmuctamir waxa weeyaan kana hore waynu usoo marun kana waynu soo marun abulaxuska hore cawf ibn malik aljushami baan idhi waayo cawf ibn malik alashtaci waa saxaabi isaguna magacaa leh waxa weeye kana waa kuma waa ninkii inagu badnaaye salam ibnu sulaym la odhanayey ee atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah kaasna waa taabicigaa hore weeye oo dee ibnu mascuud oo hore u dhinto khilaafadii raashideed oo weli socota ama cusmaan waktigiisii dhintay ninkaa soo gaadhay wax ka maqlay kani waa salam ibnu sulaym dambe waa nin atbaacu taabiciintiia kaasna waa taabici weliba in taabiciintii hore a weeyaan oo bal dee sideetanadii iyo taqriiban meelahaasu dhintay iyadoo saxaabadii ay waxsii nool yihiin ayuu dhintayba kaa hore e bal waxaan leeyahy labadaa kunyowan can mansuuri can abi waailin can cabdillahi bni mascuudi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam ina sidqa birun sidqigu waa samafal macnaa waa dee camal saalix oo dee birigii waa ismu jaamicun lianwaac اlkhayr waa taan idhi haddaba biri buu yahay oo waa dee camal fiican oo saalixoo acmaashii saalixaadka ahaydba dariiq wax uba ah waina alkadi waayo ina albira sidqun waina albira biriguna yahdi ila aljanna biriguna wuxuu ruuxa gaadhsiinaya acmaashaa saalixada ee khaalisada iyo dee jannadii buu gaadhsiinaya ruuxii ku hanuunaya waina alcabda la yataxara waa u qasaya asidqa xataa yugtoba macnaa ruux sidqiga laazima caado ka dhigta ayuu noqonaya u qasta beentii iska dhowra xataa yugtaba ilaa laqora cinda allahi sidiiqan wain alkadiba fujuurun kadibku waa fujuur wain alfujuura yahdi ila naari fujuurkuna hanu wuxuu ruuxa gaadhsiya ku hanuunayaa naartii wain alcabda layataxara alkadiba beentuu u qasay ujeedada nin beenta badsan maha dee ruux beeni marka dhacdo qalad iga dhacay ama laba kaba dhacday waa u qastayaaba waa laazimaya u badsanaya xataa yuktaba kadaaban ilaa uu la qoro ilaahay agtii mid been badan inuu yahay qaala bn abi shaybata fii riwaayatihi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam oo ujeedadu waxa weeyaan hanaad iyo abubakr baa xadiidka wada wariyo abulaxwas ka wada wariyey marka hanaad riwaayadiisa cabdillahi bn mascuud markii lasoo gaadhay muxuu yihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ama abu bakrin can ibni mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam saasay isaga riwaayadiisa ahayd can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala waana isla macnowne xadaثna mحamed بn cabd لlah بn nmayri qaal xadaثna abu mucaawiyaةa wwakiic qaal xadaثna اacmashu x وxadaثna abu kuraybi qaal xadaثna abu mucaawiyaةa qaal xadaثna اacmashu عن شقيق عن عبد الله قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم شقيق نeg waa abuwaaئلkii markii hore waayo شhقيq iبن سلمي la ydhah wataynu hore usoo maray sanadkii hore abuwaaئلkii inoogu sugnaaba imakana markii hore mansuur baa kaba warinaya imakana acmaش baa ka warinaya un ee waa ninkii hore un ee iبن masعوud kaba warinaya عن عبد اللahi قاaل قاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم علaيكم بصدق tani waa dee amar layna amrayo waa iqraa macnaha waa ilzaam laysa ilzaaminayo waana dee riwaayadii kolley kutubta qaarkood ay mat lafti ahaan inoo soo naqli jireen kutubta mukhtasaraadkii calaykum korkiina waxa waxaa laasimtaan bisidqa runta runta daa'ima ku sugnaadoo laazima faina sidqa yahdi ila lbir sidqigu wuxuu ruuxa gaadhsiinayaa acmaasha kale ee saalixaadka ee fiicfiican ayuu kuba hanuuninayaa camalkiida xasanadii ruuxuu sameeyey xasano kale u dhib yaraynaysaa sawaabkeedaaba taa kaba mida maxayna dee xasana xasano kale ama wixii wanaagsanaa wax kaloo wanaagsan buu kuusii fudaydinaya kuusii dhiibaya waina albira yahdi ila ljana biriguna jannadu ruuxa kuba hanuunin wamaa yazaalu rajulu ninkuu kama suulayo yasduqu inuu run sheegayo wayataxaras qasdigiina uu ku dadaalayo xataa yuktaba ilaa laqoro cinda allahi sidiqan waiyaakum waxa iska jirtaan oo ka dheeraataan walkadiba beenti faina alkadiba yahdi ila lfujuuri waina alfujuura yahdi ila الnaari wamaa yazaalu rajulu yakdibu wayataxara اlkadiba xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa mid been badan loo qoro xadaثna min jabi بn الxariث التmimiyu qaal aخbarana بn musirin xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim الxandaliyu qaal aخbarana ciise bn yunusa kilaahuma can اlأcmaشhi bhada اlisnaadi walam yadkur fi xadiiثi ciisa riwaayada ciise maha waxa weeyaan oo inay waa ciise ibn musir cali bn musir baa xadiidka la wadaagsaday can ilacmashka la wadaagsaday marka waa ta ciise kumay sugnayn wayataxara sidqa wayataxara lkadibe waxa un baa ku sugnayey wamaa yazaalu rajulu yasduqu oo dee iyaduba macni bay keensi kama suulayo taasuu caado ka dhigtay wamaa yazaalu rajulu yakdibu ayuunbaa ta kalena ahayd ee lafdigan ah wayataxara sidqa wayataxara lkadiba intaas baan la socon dee macnuhuna wamaa yazaalu rajulu baabay nooguba sugan tahay وفي xadيiث بن msr بن msiri xatىa ykتubah الlah halkan de xatىa yukتaba labaduba ay majhuulun binaysnaayeen xatىa yuktaba عind الlahi xatىa yuktaba عind الlahi xatىa ykتubah الlah صديqا ama kdاaba taas baabay ahayd bal baabku inoo dhamaadee siay culimadu halkan uu sheekuna inooga soo noqonayo waxa inooguba sugan boorin laysku boorinayo calىa تaxari صدq waa qasadkii loo qasaya اعtini iyo digniin laysaga digayo beentiiyo in la fudaydsado ruuxu hadduu yar tasaahufshado kolkol ay kaba dhacaan marka dambe wixii uu badsanayaayo mid lagu yaqaanuu noqonayaayo dee ruuxuna kolba wixii uu badsaday ee uu ka caado dhigtay ayaa ilaahay agtiisana mid ku sifaysan uu noqono hadday run ahaydna oo runtii caado ka dhigtay oo uu qasti jirayna sidiiq buu noqon dee iyo sifadaasuu mudan haddii ay jaanibka kale ahaydna u ka caado dhigtay beenna dee ilaahay agtiisa ee khalqigana taasay noqon bal quluubtii dadkana taasaa loo gelinayaaye kaa ruuxa beenta badan ayuu noqonayaa bal markaa waa taxdiirkii laysaga digayey beentii iyo in la fudaydsado iyo dhiirin laysku dhiirinayo bal laislaaziminayo lays amrayo ee sidqigii sidqigii aqwaashii dee sidqigii acfaashuna waa camalkiisuu fiicnaya ama sidqigan acmaashu ilaahay daraadii u laba yimaado bal matalan taas aad laysugu adkeynayo waa axaadiidta inooguba sugan baabu fadli man yamliku nafsahu cinda alghadabi wa biayi shayin markaa ama wa biayi shayin yadhabu lgadab wey manaa wuxuu u baabaysan yahay baabu fadli man shaksi fadligii baabkii weeye yamliku hananayo nafsahu naftiisa cinda algadabi cadhada agteeda bal ruuxa eeg marka uu cadhoodo isxejiya dulqaad yeesha cadhadiisii qarsada aan hadal xumino ka dhicin ficil kalena aanu kaba dhicine naftiisii bal matalan markaa ka adkaadee qabta waana nooc jihaad can markaa dee nafta la laba jihaadayo kaba badan kii kale ka adagba ka xoog badan marka la eego dee had iyo goor isagoo jooga iyo bal kolley malaa sida jaanibkaa dadku ay ugu daciifsan yihiinba bal fadliga uu leeyahay arrinta kale ay noo raacaysaana maxaad cadhadii tegsiinaya oo wa biayi shayin marka yadhabu lgadabu ama de haddii wabiayi shayin haddii ayu shayin yudhib lqada malaa waan odhan lahay haddii baadan ihaanay gelina shaygeebaa cadhada suulinaye manaa shaygeebaa cadhada ku tegaysa imaka ficilka hulaasi baan isaga dabdisanaynaa wabiayi shayin shaygeebu yadhabu ku tegaya alqadab ruux hadduu cadhoodo dee waa cadhadu way ku imanaysaa ruuxo kolley cadho lama odhanayo ha cadho weligaaba dee ruuxii waxaa la arkaa in asbaabihi hadday yimaadaan cadhadoo timaado bal maxaa cadhadii kaxaynaya ee ruuxa uu kaga suulayaan cadhadu xadiidka ama baabka akhirkiisa inooguba iman xadaثna qtaybaة بn سacيidi وcثmaan بn abi shaybata wlfd lqtaybata qaala xadaثna jariir can الأcmaشhi can ibrahim الtaymiyi can الxaariث bn swaydin acmaشhi iyo ibrahim iyo xaarisna waa taabiciintii can cabdالlahi bn mascuudi qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh waslم ma tacuduna xadiidkana waa xadiid ibn mascuud un oo imaka saddexdan baabee isku xigayba dee waxaa horta baabkii hore ibnu mascuud kii labaad waa ibnu mascuud un kana xadiidkan uu inooguba bilaabmay dee waxa weeyaan xadiid kalaa raaci doonta in sha allahu tacaala xagga baabka on isagu lahayna waa ibnu mascuude maxaa rasuulka ilaahay saxaabadu la hadlaya maxaa ku tirinaysaan macnaha maxaa dee ictiqaadinaysaan ee dee idinku aa ku tirisaan araquba fiikum raquubka idinku dhexdiina macnaa raquub muxuu yahay raquub yaa u taqaanaan maxaa u ictiqaadisaa raquubku inuu yahay qaala wuxuu yihi ibnu mascuud baa yihi qulnaa waxaan nidhi aladii raquubku waxa weeye aladii laa yuuladu lahu waa ka aan carur aan lahayn ee carur aan loo dhalin caruri aanay uba dhalan kaas baanu raquub nidhahnaa qaala wuxu uhi laysa bdaka biraquubi bal way noo socon doontaa e horta laftigan raquub waa facuul oo sida daruub iyo dee wixii laba midka ahaa akuul iyo sharuub iyo waa lafdigu wuxuu keenaya un ama horta kaba soo jeeda waa alkathiiru muraaqaba ilaalin ama korasho iyo sugitaan kii adigu badsanayay weeye sida daruub iyo qatuul iyo laakiin marka la eego iyaga isticmaalkoodii dee xadiidka ama waxay u isticmaalayeen waa kan ay rasuulkii ilaahay markuu weydiiye yihi taa maxaa u haysataan maxaa u ictiqaadisaan kanay sheegeen oo maxaya aladii laa yuuladu lahu qaala markaa rasuulka ilahay wuxuu uhi laysa daka biraquub kaa aad tidhaaheen aladii laa yuuladu lahu maaha raquubka macnaa magacan ka mutay dee raquub waa yahay oo luqadii waa kuyo iyaga agtooda waa macruuf oo magacii kolley kama salbinayo rasuulkii ilaahay e laakiin ka meeshan ku awleysan ee magacan mutay ee ku xaqle in raquub la yidhaahaa waxa weeye in laiskaasi maaha raquube walaakinahu rajulu waa ninka aladii ninkaasoo lam yuqadim aan horeysiin oo shay-an shay min waladihi caruurtiisa ka mid oo wax caruurtiisa ka mid oo isaga noloshiisii iyo isagoo nool dee dhintay oo kasii horeeyey oo uu ku sabro oo miisaankii ama sawaabka iyo saxiifadiisa u gala ka aan lahayn weeye kaas baa raquub ah qaala wuxuu yihi famaa tacuduuna maxaa ku tirinaysaan aلsuraacata fiikum bal suraacadana keebaa u taqaanaan suraacadu waa kee waa shay kale qaala wuxuu yihi ibnu mascuud qulnaa waxaan nidhi aladii kii weeye suraacadu laa yasrachu الrijaalu waa ka aan la legdin asuraaca waa ninka legdinta badan waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhiginba ninka iskalaanba isagu legdaya weeyaane legdinta uu dadka legdaya isagu badsada kaas baabuu yahay waa ka aan la legdin qaala wuxu uhi laysa bidaka suracada maxmuudka ah fiican magacan mutay ee iyagu waxay leeyihin waa ka xooggale qawigii kaa weeye ninkaasaa xoogle macnuu sida lafdigaba inoogu dambaysa layse shadiidu bisuracata xadiidkee dambe inooguba iman doontaa ee arrinku kaa maahae ka quwadiisa dee kolley suraaco waa la yidhaha magacii luqa ahaan lagama saarayo meeshii laakiin magacan ka mutay quwada iyo shiddada iyo ninka xooggeli waxa weeye aladii kii yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi cadhada agteeda hananaya bal xadiid kolley laba qaybood buu kaga koobayahe qeybta hore alraquub rasuulka ilaahay markuu weydiiyey iyagu waxay u yaqaaneen bay sheegeen oo aladii laa yuuladu lahu in kole qolooyinka shuraaxda ahaana imaka macnahay dee culimadii luqada ka soo naqliyaan oo ay kaba soo naqliyaan iyagoo hadda matigii waa kan saxaabadii waxay u yaqaaneen baa matigii inooguma sugan inay yidhaahaan aslu raqum fi kalaami اlcarab aladi laa yaciishu lahu walad waata dee shuraaxdana inoogu sugan luqadana ay kaba soo naqliyaan oo kalaamka carbeed lafdigan araquub asalkiisu waxa weeye waa kaan ilmo u kicin caruur waa dhalaa laakiin way ka dhintaan kolba oo ilmo uma kacaan oo dee markaa raquubnimadii korashadii xaggay kaba imanaysaa dee markay ilmo u dhasho ama xisleeya kana waa dhimanaya wuxuu eegayaa sugaya inuu dhinto kaas baa raquub la yidhaahaa bal markaa taas marka qolooyinkii sharxayeenna waa san imaam nawowi qaadiciyaadiyana khadamun bay kuba sharxeen oo imika halkan waxaa sharaxay yaala xadiidka macnihiisu waxa weeye أnakum tactaqiduuna ana الraquub الmaxzuna huwa اlmusaabu bimowti awlaadih ka isagu raquubki ee masiibay dee belaayey dee musiibada ay kuba dhacday ee murugeysani dee markaa lagu asiibay waa kan lagu asiibay caruurtiisu ay kaba dhindhintaane sharcigu kaas ma aha kaasi maanta hadduu waayo imika iyagii waayo ajri iyo weyn buu helayaayo jannadii ay sababtoodu ku gelaya axaadiistaasa way noo dambaysaa jannada ilaahay kuma gelinaya oo iyagii hadduu bal matalan carruurta isagii dee kaba dhimatay ama uba sakeyrtay laakiin kan raquubka ihi waxa weeye man lam yamut axadu min awlaadi fii xayaati intii uu noolaa kaca wax carruurtiisa ka midoo dhintay aanu jirin maxay sababtu tahay hadduu dee intaa uu nooliyay ay dhintaan waxa weeyaan ajri baa isaga sabirkan iyo ixtisaabkan buu ajri weyn ku helayaa faqdigoodii wax weyn baa usoo dhaafaya laakiin hadduu aanay waxba kaba dhiman u isagu ka wada horeeyo sawaabkii dee musiibadooda ka dhalanayay iyo sabirkan uu ku sabriya ixtisaabka wixii ka dhalanayay waa waaye aakhiro marka uu tago ajrigii ma laha ajrigii kani lahaayo waa inaan ajri lahayn buu noqonoo markaa ficlanka raquubka ama ka dee markaa imika halkan musiibaysan muxuu noqonaya waa kaanaan cid ka horeysay oo awlaadiisii aanay jirinoo ajrigii buu maalintaa waayaya halka kan kale ajriga keeloo ka magacan mutay kaasba weye bal waa macno cad weeye laakiin maxaa ma tigan aladi laa yuladu manaan soo qaadin kale kale waxaan arkay qordobi oo kale mufhimkiisa de markuu arrinkan soo qaaday oo curfigii isticmaalkooda haweeneyda aan caruuri u kicin bu curfigooda uu ahaa shawaahidii luqada carabeedna mid iyo uu soo qaaday ayaa wuxuu dhaha ahla luqa naqligoodii weeye kaasi manaanay sheegin ahla luqa raquubka in la odrhanayo man laa yuuladu lahu weye kaan caruuri u dhalan in raquubka la odrhanayo iyadoo dee saxaabada agteeda macruufu kuba ahaayo waa kuwa rasuulka ilaahay tan uguba jawaabayba weye markaasaa wuxuu leeyay qiyaaskuna isagu keenayaayo arrinkani waa muxuu qiyaasku u keenayaa taas dee ruuxan aan caruur lahayn inay caruuri u dhalan sugitaankiisi uu taa sugayuu rajaynayuu kalbalaha malaa waxbaa kuu dhalan taas iyo intidaarkiisii baa badanayo taasuu raquubkuyo macnihiina waa laa'iqba ama waa damcayaaba bal markaa laakiin si kaleu ku wada jamciyu isugu geeyey oo halkan bal si dee luqada waxaa lagu soo naqliya xadiidka tay nooguba suganoo macnu uu markaa kaba dhigay dee ruuxii markaa hore ka soo qaado caruurtii si ay sheegeen waaba umay kac ahayn markii dambena xad buu gaadhay uu kaba quustay inaan ilmo dambe u dhalanayaa jirinba ayuu gaadhay dee weyni iyo xaalo uu bal matalan taa kaba quustay marka maxaa isagii kuba kulmay musiibadii faqdiga oo marka hore dee waa kanu waa waxbuu waawaayey oo dee kabadh aan uba kickicin iyo arrinkan dambe ah quusashadan dee uu ilmo kaba quustay marka dambe labadoodii baa kuba kulmay oo dee wuxuu leeyahna macnaha qiyaaska xadiidka markaa yar siyaaqiisa waafaqsanna kaasuu noqonaya bal waxaa leeyahy qordobi baa dee macnahan matanga inooguba sugan intaan arkay ka hadlay qolooyinkii kale macnihii luqada unbay dee iyo xadiidka unbay kuba sharxeen bal macnaha imika qordobi kaba soo noqliyo taasoo macnuhuna waxa weeyaan ruuxa aanay waxba kaba horeyn dee kii ay wax ka horeeyeen ajri iyo sawaab iyo fadli weyn oo inoo dambeeyuu mudanaya taas baa ciwad noqonaysa taas baa isaga musiibadiina u kabaysa laakiin ruuxii wax ka horeeyeyba aanu jirin markuu qiyaamo tago aakhiro tago ajrigii jaanibkan uu kaba heli laha ma helayo marka ficlan ruuxa magacan mutay jaanibkan dee isagii haddaan eegno faqduljri oo musiiba isaga ay dee xaggiisa la soo deristay waa ruuxan kale ayna cidi kaba horeyn ama intii uu noolaa aanay waxba uba dhiman taas wey taas waa qeybta hore ama lafdigan asuraca de waa kuwan imika inooga fasiray saxaabadu horta ficilkana me wasigana baan leeyahay waa maado in macnahan ku wada timaado cidda waxaan had iyo goor badsato laga cabiro fucala oo bal matalan suraca oo kale waa ruuxa legdinta badan ee had iyo goor wax legda bal humaza qur'aanka waata inoogu sug waweylu likuli humazatin lumaza waa alkaiiru اlhabzi kaiiru labzi waa kii xanta iyo ceebaynta badnaa waxaa badsanayey weeye haddii la yidhaha duxaka oo kale duxaka waa kii qosolka badnaa weeyaane had iyo goortaa laba imanayay sukhara haddii lagaba cabiro waa kii jeeseeska iyo dhigashada dadka uu kudika bagdsanayay haddii bal imika halkii uun inagoo xarakadu tii tahay xarafkii dhexe fadxisnaa un aan reebno oo halkan oo kale asurcatu aan idhaahno ama adduxkatu ama alhumzatu ama allumzatu macnuhu isbedelayaa waa ka had iyo goor waxaas isaga dee uu ku dul dhaco waxaasi maalan oo surca waa kii la legdayey inta badan had iyo goor waa la legdaa un haddii la yidhaha alhumzatu waa ka had iyo goor la ceebeeyo adduxkatu kan had iyo goor lagu qoslo taas buu noqonayaa markay dee taa noqoto waa intaa yar waana maado iyado qiyaas ahaana saa kuba timaada waaa taasba imika eg aruxalatu oo kale ruxala waa ruuxii irtixaalka badnaa weeye ama dee dalab cilmiha uu soconayo si dee culimadeenii hore ay arintoodu ahaan jirtay aimadii ruxala ama dee safar kaleba waa kasiiru irtixaal bay ruxala noqon haddii aan idhaahno aruxlatu eg aruxlatu aan idhaahno waa aladii yurxalu ilayhi waa ka xaggiisa loo yimaadee loo soo xereeyo ama loo soo safro ayay aruxlatu noqonayaan cibaara jirta culimaduna ama kol ay odhan jireenoo man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan oo markaa macnuu yahay kaan marka hore nin cilmiga dalabkiisa u irtixaal badan ahayn waa ninkaa dee kolba culimadii si uula kulma halkan uu tegaya halkan uu tegaya taasuu badsaday markaa hore ninkaan dabeicadiisu marka hore taa ahayne ma noqdo nin isaga loo soo xoreeyo oo had iyo goor loo soo xoreeyo ninkii marka hore arrintiisa ahayd dee kaiira irtixaal liqaa ilmashaykh walialab alcilmi kaas baa marka dambena masiiradaa gaadhaya in isagii loo soo qasto loo yimaado yidhaaheen man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan ujeeddada waxaan leeyahay in waa maadadan asurca marka waa aladii yasracu rijaala kaiira ka had iyo goor wax legda aan dhinaciisa isaga dhulka la dhigin rasuulka markaa muxuu inoogu fasiray macnihii luqada meesha kama saaraya rasuulkii ilaahay laakiin muxuu leeyahay de iyagu ninkan waa way ammaanayaan waa nin xoog badan bay leeyihiin nin xoog badan ninka xooga badan ee xoogbadideesaasi ay mamnuuxa tahay fiican tahay kaa maaha waa ninka marka uu cadhoodo isxejinaya kaas baa ah ninka xooga badan ee shidadiisa iyo quwadiisaasna ku ammaanan bal fadli iyo qiimano ku yeelanaya ilaa agtiisana ugu dhowaanaya waa ninkan e laakiin maaha m macnihii luqada inuu bedelayo maaha macnihii luqada waa halkee wuxuu leeyahy lakiin ka ku munaasibka ka ku habboon ka isagu ay dee fiican tahay shidadiisa iyo quwadiisu waa kan aladii yamliku nafsa cinda alqadab sida laftiga dambe inooguba iman xdثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qال xadثna abو mعaaوiyة x وxadثna isحاq بن ibrahيm qال aخbarna عيسى بن يuنuس kilاahma عن الأعmشh بhada الاسناaد mثl معنah xadثna yaحyى بن yaحyى وcabdالأعلى بن حmاd qال kilاahma labadoodiba waxay dhaheen kaleide mala haddaan faacilkii qaalo kilaahuma ka dhigayno inaan lugadii akaluni الbarاkis inaan odhan daahir wuxuu ahaan la qaala kilaahuma oo dee ariftani la gooye bal markaa taa intan de waxay yidhaaheen labadoodii kilaahumaana xataa umaynaan baahaneen waa iska taakiidune markaan ka bedelanayna de kilaahuma qaala kilaahuma labadoodiba waxay yidhaaheen qara'tu calى malikin mid kastaaba eg imaam malik uu ku dul aqriyay can ibni shahaabin can saciid ibn musayibi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala layse shadiidu ruuxa xoogga lihi imaka eg ka quwada badan ee quwadiisa iyo xoogbadnidiisu ay fiican tahay qiimo ay leedahay ee fadli iyo ama dee mamduux kuba a taas ee ay adag tahay cid dabeecadaa yeelataana ay yar tahay weeye dabeecadaa cid yeelato khuluqaa yeelataa dadkay ku yar tahay waxa weeye ma ahanin bisuracati ka legdinta badane inama shadiidu ruuxa xooga badan waxa weeyaan taas mamduuxa jaanibkaa kuba ah de cid taa ku sifowdaana kolley dadka way kuba yar tahaye aladi kii weeye ymliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alqadabi cadhada agteeda naftiisiiba eeg xakamaynaya waa cadhooday cadhaduna dee dhib badan bay leedaha waa kii rasuulka ilaahay ba ninka yihi ii dardaara inaynu soo maray laa taqdab laa taqdab laa taqdab sababtuna waa waxyaalaha badan ee ka dhalanay dil baa ka dhasha waxa weeyaan dhib kale iyo dee dakar iyo nabaro waa ka dhashaan itlaaf wax la baabiyaa kaba dhasha dalaaq haweeney la furaa ka dhasho qoyskii baaba-o marka cadhadii baa waxyaalo badan marka laakiin ruuxu hadduu ishanto dee qowlkii iyo ficilkii iyo itlaafkii iyo fasaadkii kama imanayey khalaas kama dhalanayaan oo haddaba ninka xooggaliya geesigii xooga badan waa ninkaa naftiisa hananayo cinda alqadab oo dee waa nooc mujaahaday noqonaysaa naftii lala jihaadayo ha yidhaaheenba jihaadka naftaa ka adag kana xoog badan jihaadkii cadow iyo shaydaan iyo dee naftiina waa waxaa adiga kaga mida kaa mida waa adigii weeyaan alla taasoo laftigay soo dee naqliyaane rajacnaa min aljihaadi اlasqari ilى aljihaadi alakbar oo kale de xadiis baa laga dhigaa oo idhaaha rasuulka dee iyadoo laga soo noqdi jihaadkii weynaa jihaadkii yaraa baan kaba soo noqono jihaadkii weynaa baan usoo noqone bal kolley nin selafkii kaba midaha ibraahim ibn abi cabla la idhaaho ayuu kalaamkiisii yahay walow malaa isagoo marfuuco daciifana uu soo arooray sida xaaf ibnu xajar iyo ay u tiiriyaan waa ibraahim ibn cabla ama ibn abi cabla kalaamkii weeye bal macnuuna laakiin waa taasuun oo dee ah nafta had iyo goor jihaadkeedan iyo xakamaynteedan wax joogta wax marmar dhacaya maaha waa wax had iyo goor mustamira taase bal waxaan leena xadiisee rasuulka ilaah aan u tiirino taas ma aha ayaan le aladi ymliku nafsahu cinda algadb xadaثna xaajib بn الwalidi qala xadaثna mحamed بn xarbi can الزubaydiyi can الزuhriyi qala akhbaranii xumayd bn cabdiلرaحman wa in cawf ibn cabdiرaحman ibn cawf an aba hurayrata qaala samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yaquul layse shadiidu ruuxa xooggali ma ahni bisuraacati kalegdinta badan qaaluu fashadiidu ayuma huwa haddaanu ninka xooga badani kaa ahayn waa kee ayuma huwa muxkee buu yahay shadiidku yaa rasuul اllahi qaala aladii ymliku nafsahu cinda اlgadbi waxadaثnah mxamed bn raafici wcabd bn xumaydi jamiica can cabdiلrazaaqi qaala akhbarana macmaru xa waxadaثna cabdullahi bn cabdiلرaحman bni bahram waa imaamkii daarimi weeye qaala akhbarana abulyamani qaala akhbarana shucayb kilahuma can الzuhriyi can xumayd bn cabdiلرaحman bni cawf can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm bmil xadaثna yaحyى بن yaحyى ومحamed بن العلاء qala yaحyى aخbarana وqاala بن العلاء xadaثna oo mina wuxuu yihi aخbarana abu mعaawiya mina xadaثna abu mعaawiya abu mعaawiyata can اlacmaشhi oo abu mعaawiya imaka waa faacilkeeda waxaa akhbarana iyo xadaثnaaba ku tanaasucaya un wey can اlacmaشhi can cadiy بn haabiti can sulaymaan bni suradin qaala wuxuu yihi sulaymaan صaxaabigaasi istaba waxaa iscaayey rajulaani laba nin baa cinda nebiyi salى اllahu عalيه waslm way cadhoodeen oo rasuulka ilahina waa la agtooga way caytameen fajacala markaasuu gudagalay axaduhumaa mid ahaani taxmaru inay casaanayso uu cadhood ninba aad u cadhooday caynaahu labadiisii indhood wa tantafiku ay afuufmayso oo dee awdaaju xawla mariidadiis iyo xididadiisan dhinacyadu ayaa soo baxayba cadho daraaddeed markaasaa qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waa qeybtii dambe terjamada wabiأyi shayin yadhab اlgadbdi ini anigu la acrif waxaan garanaya kelimatan kelimo kolley waa dee kelimaadba acuudu billahi min الshayطan الrajiim waa dhowr kelimo dee waa tan kolkol kalaam dhan ayaa kelimo lagu idlaaqa sida kelimatu tawxiid ba laa ilaha illa اlah ba kelimatu tawxiid loo idhaha wakelimat biha kalaamu qad yuam ina marikna lahaa inii la acrifu waxaan garanaya kelimatan kelimo low qaala hadduu yidhaaho lada kelimada ladahaba canhu uu kaba tegayo aladi kii yejid uu helaya waxaan uu helaya uu kaba tegayo waa maxay kelimadii acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim oo de xadiidka waxay inoo faa'iideynayaaba caradan inuu shaydaanku ta'hiir iyo raad ku leeyahay isagii waa doonaya isagaa ruuxa waxaan dee kusii xambaaraya ujeedadiisna waa waxyaalaha ka dhalanaya dee mafaasid ee dhiba itilaafiya qatli noqon kare waxyaalo kaleba noqon kara ruuxu ciqaab adduunya ciqaab aakhiraba uu kuba mudanayo waa tu doonaya isagu inuu ruuxii kuba rido marka isticaadadiiyo ilaahay marka la magan galana dee quwadiisii isaga ilaahay kol haddii laga magan galay shaydaan isaguna waxyaalahan uu kii shidaye qaradkiisuna uu ahaa bal waxyaalo kale inay cadhadii kaba sii dhashaan ba ilaah baa dee subxaana watacaala wixii qaboojinayo tii kaba baktiinaya oo waxani way kaba tegi lahaayeen hadduu kelimadaa yidhaah bu o kelimaan garanaya hadduu yidhaaho waxaan uu helayo indhihiisii caseeyey xididadiisii soo kiciyey markaa uu kaba suuli lahaa kaba tegi lahaa faqaala rajulu ninkii baa yidhi wahal taraa bi min junuun macnaa rasuulka ilaahay kuma odhan nin baa u sheega o yihi rasuulka ilaahay wuxuu yihi saasuu yihi ninkana ama waa cadhaysnaa ama de waxaabay ku xambaareen dadkii acraabta ee dee jufaada inuu kaba mid ahaa adigu wixii hagaaguma fahminun cadhada nin kolkole waxa laga yaabaa ina dee isaga kaa qaalib noqotayba marka maxay noqotay inuu yihi hal tara miyaad i arkaysa bi aniga min junima waalisii wax dee ruux waalanun acuudu bilahi min ashaydaani rajim shaydaan iskaba naaro ayuu yihi aniga ma walibaad iguma arkaysaa walow dee arinkaba dee kolley nooc min aljunuun si ay kaba cabiraan u yahay hal tara bi min junuun hal tara manaa haddii aan ka dhino manaa tactamido ma waxaad ii ictiqaadinaysaad i qabtaa oy kula tahay dee waali inaan kuba sugnahay taasna dhib ma lahayn qaala ibn اcalaa'i faqaala wuxuu uhi wahal tara walam yadkur irajula oo ujeedadu faqaala rajulu muu odhane intan dambe u yihi wahal taraa min bi min junuud baa riwaayadiisa ku sugnayde lakin de waa qadaranta waana loo sheegay si riwaayad dambe inoo cadaynayso ee rasuulka ilaahay isaga kuma odhan xadaثna نصr بن عaliyin الجهdمي qال xadaثna abو usامة samعtu أcmaشha yqul samعtu عadiy بna haaبiti yqul xadaثna سulayman بن suradi qاala اsتnba رaجuلaani عinda النabiyi slى الlه عalيه وasلم faجacala markaasuu bilaabu gudagalay axadumaa labada mid ahaan yqdbu inuu cadhoonayo وayaxmaru wejhu wejigiisna uu casaanayo isbedelayo cadho daraaddeed fanadara ilayhi النabiyu slى الlهu عalيه waslم xaggiisii baa rasuulka ilaahay deeyey faqaala wuxu uhi inii anigu la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelimo low qaala hadduu yidhaaho ladahaba canhu ladahaba uu tegi laha daakan waa waxaan uu helaye imaka cadhadan badan ee dee isagiiba bedeshay canhu xaggiisa uu kaba tegi lahaa oo ah acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim faqaama ilى rajuli ninkii waxaa u kacay rajulu nin oo minman samica annabiya salى الlahu عalيه waslm dadkii ka maqlaya rasuulka ilaahay isagoo xadiidka sheegay faqaala wuxuu yihi ninkii buu ku odhanayaa cadhaysnaa atadri miyaad og tahay maa qaala wixii uu yihi rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam aanifan qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay inii la aclamu kalimata low qaalaha ladahaba daa canhu acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim faqaala lahu rajulu ninkii baa wuxuu yihi kii buu ku odhanayaa dee warka u keenay xadiidka u sheegay amajnuunan taraani ma ku waalan baad ii malaynaysaa aniga oo de ad ii ictiqaadinaysaa amaad ii aragtaaba bal iyadayn xadiidku dee kolley ta iyada inooguba sugan shaydaanku sidaan soo sheegnay waa dee qeyb buu kaba noqonaya de ama raad buu kuba yeelanaya cadhadiibuu kuba yeelanaya marka waxa fiican ruuxu hadduu cadhoodo inuu shaydaanka iskaba naaro ilaahay magan galo waxaana uu kaba tegi cadhadii way kaba biyi taas baa xadiidka oo isticaadadu inay sabab u noqonayso lizawaali اlgadb xadiidka way nooguba sugan tahay ninkan laakiin qowlkiisan de wuxuu imika halkan ay kaba cabireen fahuwa kalaam man lam yafqa fi diin illahi walam yatahadab bianwaari shariicati اlmukarama waxaa dhici karta buu leeyay inuu munaafiq ahaa ma min jufaat ilacraab ba ahaayo waa nin dee adigu hagaag aan aan diintii ufahmin bal haddii aan idhaahno caradan aad u badnayd oo kaba qaalib noqotayna oo zallo kaba dhacdun bay ahaydna dee adigu dhib ma lahaba ee laakiin cadhada dee waxa badan baa ka dhasho fasaad badan oo saa daraaddeed baa rasuulka ilaahay laa taqdab laa taqdab laa taqdabta ugu celceliyey ruuxii dardaaramkaba doonayey doonayena weliba inuu u kordhiyo inuu uba ziyaadiyo waxaa kaloo abi da-uud iyo kuba sugnayd ruuxu hadduu cadhoodo oo uu taagan yahay inuu fadhiisto waayo ruux hadduu taagan yahay oo kale waanu cadhooday kale diyaar waxaaba u noqonaya de inuu ficil la yimaado ama gacan qaadaabuu markaasoo waxa weya ayuu diyaar unoqonaya lakin hadduu fadhiisto calaqal wuxuu ka yar durkayaa wax radu ficila oo cadhadiisii inuu la yimaado bal inuu fadhiisto hadduu fadhigaa kaga tegi waayena inuu jiebsado xadiid abi da-udiya bay kuba timi xadiid kale isna waxaa ku imaan fil abi da-uudna isa kuba sugnaa bal ruuxu dee cadhadani waa waxaan shaydaan isagana kolley uu qeyb kaba yahay shaydaankiina dad baa lagaba abuure inuu weysaysto oo kale ruuxu hadduu markaa uu cadhoodo u weysaysto weysadana kolley raad bay yeelanaysaa taasiir bay kuba yeelanaysaa cadhadii iyo wixiinu kaba bao bal markaa intuba waa isagoo acuudu billahi min ashayطaan الrajiim yidhaaha isagoo bal hadduu taagnaa taagnidii waxaa dhici karta de waxaa sahlan markaa dhaqaaqi iyo wixiinu kuba dhaqaaqe laakiin fadhigi uu yar ka durkaya macnaa wixii dee bal isaare iyo bal ama radu ficilgiibuu ka yar fogaanaya inuu fadhiisto ama jiibsado isagoo weysaysta waa umuuro kolley cadhadii iyo ahaarteedii baabiinaysa waa cilaajna sharciya weeye waa cilaaj sharci oo lagu daweynayo cadhadii laguma daweynayo وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna xfs بn kiyaasi can اlacmaشhi bhada اisnaad baab khuliqa اlinsaanu insaanka waa la abuuray khalqan waa ibnu aadamkii khalqan abuur laa yatamaalaku aan isaanan karahayn oo marka horeba sidan lagu abuuray baa insaanku ahaa ee shahawaad buu leeyahay waa kanoo wuxuu cuno u baahan yahay wuxuu cabo u baahan yahay aqraad kaluu leeyahay waxyaalahaasna dee markaas marka dee u baahdayo waxyaalahaasna isma xejinayo umuurihiisaa iskama xejinayo iyo bal xaajadiisaa gudash bal markaa iyo waxaa bal awditaankeed haddaba waa la abuuray bal xadiid baa inooguba imaneen xadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna yuنس بن محamdi عan xamad بn سلمة عan haaبt عan aنaس أna rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم qaala wuxuu ihi lama sawr الlah markii ilaahay suureeyey aadama nebi aadam fi اljanati jannada dhexdeeda waa dhoobadii baa laga abuuray weli ruuxdii lama gelin weli lama gaadhin waqtigii ilaahay amray malaa'igta inay u sujuudaan ee ibliis tiiday ee waa intii uu khalqigiisi dhammaaday aan ruuxdiina la gelinuu jannadii yaallo ayaa tarakahu ilaahay waa ka tegey maa shaa allahu an yaturka mudduu daayey isagoo suuraysan oo dee ilaahay waa ki inoogaba warramaya diin iyo dhooba iyo taa inuu kaba suureeyo suuradu ay u dhan tahay eeg ee ruuxdii baa maqan un ayaa ilaahay muddo daayey fajacala ibliis ibliis markaa weli lama lacnadin malaa'igtii buu kaba mid yahay ayaa wuxuu bilaabay yudiifu bihi inuu ku wareego khalqigan iyo suuradan ynduru eegaya ma huwa waxa uu yahay falama ra-ahu markuu arkay ajwafa inuu joof leeyahay calool iyo leeyahay ajwaf macnaha daa daa jawfin weeye ama se de ajwaf macnaha dee gudihiisa ama ajwaf waxaa la shayga dee dhexdiisu ay banaan tahay de wax iswada xidhan aanu ahayne dhexdiisu ay maran tahay in ajwafaa la idhaha adugu markii uu arkay inuu yahay saaxiiba jawfin leh oo ama dee daakilkiisna uu maran yahay uu banaan yahay ayuu carafa gartay أنه isaga khuلiqa in la abuuray khalqan abuur laa yatamaalaku aan isxejin karahayn oo dee maثala marka la eego kol haddee caloosh dee joof leeyahay joofkiisna wax la geliyo uu baahan yahay oo uu yeelanayo dee shahawaat iyo waxyaalo kale uu yeelanayo inaanu naftiisii dabdin karahayn oo xagga marka la eego shahawaadkiisa iyo waxyaalahan kale ee uu u baahan yahay inuu joofkiisan kuba buuxiyo aanu ka xejin karahayn markaasuu gartay inuu xaaladiisu taa tahay bal waa mid dee waxaaba la odhanaya laa yamliku nafsahu cinda alqadb tanna waa baayo baabkii inooguba xigay bal macnahaasna oo inuu gartay inaanu isxejin karahayn oo dee kol hadee xaaladiisu tan toostan lagu abuuray ujeedo mala haddii uu dee wax aan meel banaanba aan lahayn uu yahay oo duuduuban uun waa kaas malaa wax kalena uma baahdeen oo waa isxejin kari lahayo kol hadduu arrintan ay tahay oo wuxuu dee bal masalan xawaaj uu yeelanayo shahawaad uu yeelanayo inaanu ishanan karahayn taas buu gartay khuliqa khalqana waa intii aan hadda la amrin malaa'igtu inay usujuudeen ibliisna diidin xadaثna abubakr بn naafic qala xadaثna bahsu qala xadaثna xamad bhada isnaad naxو baabunahyi can darb اlwejhi nahintii la iskaba nahiyey iyo wejiga garaacitaankiisa ayuu baabkiisii yahay kolley welina hadda waxay noo socday kitaab اlbira wasila wاlaadaab ee adugu aadaabtii unbay tana kaba mid ahayd walow dee xaggii hore aynu soo marnay wejiga sumadiisii iyo waxyaalo kale iyo mala meelahaasna axaadiisu ay kuba munaasibba ahayd wejiga garaacitaankiisii nahintii la iskaba nahiyayey xadaثna cabdاللahi بn مسلمة بn qacnabi qال xadaثna المغيرaة عن الxizamiية عan abي الزinاad عan الأعrج عan abي هurayرaةa qاaلa qاala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم إdaa qaatala hadduu la dagaalam dagaalamo axadukum axadkii akhaahu walaalki dagaalka halkan macnaa sida laftiga inoo dambeeya idaa daraba weeye waxba de inuu wax ku dhuftaabay noqotay darbigii dee mid khisaam kaba dhashuu noqonaya in bal xataa xuduuddii oo kale haddii xad tahay oo kale nafteeda dee wejigii waa la isu diidayaa iyadoo hadda lama dilaya haddana wejigii in laguba dhufto waxbaa kuba yimi waxaa laba mida dee ta'diibkii edminti iyo waxyaalaha caynkaasa falyajtamil wejho wejiga ha iska ilaaliyo ha ka digtoonaado wejiga ha ka dheeraado sababtuna waxa weeyaan wejigu araggii baa ku sugan maqalkii baa ku sugan shamigii iyo dawqii iyo maxaasintii jasadka waana meel dee wejiga quru dee jidhkaba quruxdiisa iyo ay tahay waana meel aan la qarin ee muuqato oo kale marka waxaan lagu dhufanaya waxaa dhici karta inuu maxaasintan dee iyo acdaadan aad u daqiiqana aadna u nafiiska in kolley uu raad ku yeesho waxyeelo taas waa in nabar meeshuu yimaada ama shayn aan dee la asturi karin oo foolxumo ahine wejigiibuu kuba sugan yahaybe bal markaa haddaba wejigii ha layska ilaaliyo ha laga dhowro xataa ruuxii ta'diib marka ay tahay oo xataa dhirbaaxdii baa meeshii soo gelaysa ilmo yar laba dhirbaaxayay iyo waxyaalaha caynkaasa edbintii wax kale bal xuduuddii baa soo gelaysa iyada naftaas dad hadduu dee ay cid dagaalamayaan iyo waxyaalaha caynkaasna bal ha layska dhowro weeye wejiga halaga fogaado falyajtanib ilwaja xdثna cمر بن ناqd وزهير بن حرب qال xdثna سفyان بن عyynة عن أbي الزناad بhda الاسناad وqاaل halkii idaa qاatla bedelkeeda إdaa ضربa أحadكم ana drbigan taa horaba kuga fasirnay xdثna شhيبان بن فروخ qال xdثna أbو cawاnة عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إdaa qاatla أحadكم أخاaه فlyتق الوجه wjiga ha iska ilaaliyo bacna wejigayaan wax lagu dhufanin xataa sumadii xayawaanka laba suntayana waa ti aynu soo marnay rasuulka ilaahay lacnaday cidda wejiga wax kaba sumata ka sum sumada xayawaan xadaثna cubaydالlah بn mعاad بn الcmbariي qala xadaثna abي qala xadaثna شhucbaة can qataadaةa anahu samica abا أyuba yuxadiثu abaa ayub buu maqlay oo waramaya can abi hurayrata kaba waramaya abا ayub dee صaxaabigii jaliilka abu ayub اlansari maaha kitaab salaadna ninkan waan kuma soo marray magaciisna matnigu inooguba iman doonaa imake lahaa u qaadano nin abu ayub alansaari abu ayub baa wuxuu ka waramayey waa nin taabiciya abu hurayre o qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam idaa qaatala axadukum axadkiin hadduu dagaalamo akhaa walaalkii la dagaalamo falaa yaldimana اlwaja wejiga yaan u dhirbaaxayn waa dhirbaaxadii ama wax kale kaga dhufan ee arrinkuna waa ta aan soo sheegnay oo maxaasintan wejiga iyo acdaadan ku sugan ee aada u qiimaha badanoo ama wixiiba inay dhici karta kuba suusho ama uu nuqsaan ku keeno ama shaynka faaxishkaa ee wejigii kuba imanaya umuuraha wey xadaثna نصr بن عalي الجهضمي qال xadaثnii abي qال xadaثna المصنح وxadaثnii محamed بن xاatim qال xadaثna cبدالرحمن بن mهdي عن المصنى بن سعيidi waa musanihii hore imaka abihii buu inoo raaciyey can qataadata can abi ayuba can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi wa fii xadiiثi bni xaatimi can nabiyi salى اllahu alيه waslm macnaa labada sheekhu baa midna qaala qaala rasuulu llahi markuu matigii soo gaadhay yihi abu hurayre dabadi midna muxuu yihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala waana isku macnown إdا qاatla أxadكم أخاaه فليجتنب الوجه wejiga haka dheeraado waxaa raacsan xadيiثkan فإن الlaha ilaahay khلqa waa abuuray aadama نeبي aadam عalىa suuratihi suuradiis ayuu kuba abuuray kle caشhر akhirkiina waan kuba sugannahay kalamyana halkan culimadu way leeyihiin lakiin xadiidku waa inoo iman doonaa in sha allahu tacaala imika maaha iyo meel dhow maaha lakin de kolley kitaabka waayo akhirun baan haatan soo gaadhnay kol haddaan dee imika laba kun iyo lix boqol oo xadiid soo weydaaranay waxaa inoo hadhay afar boqol oo xadiid uu yahay mala kala badhun intaas kitaabuljane dhexaheeda ayuu xadiid isagoon weliba kan damiirka meel dibaan u celinaynaaba waa tan imika ku gaabsanaye taasi usluubkuu tan kaba duwan yahayo waana ta keenaysa damiirku halkuu uba laamayaaye bal taas baa inoo dambaysa waayo imika waqtigan casharka joojinaynaye bal haddaan imika calaa suuratihi akh baa horeeyey idaa qaatala axadukum akhaahu walaalkiin hadduu axadkiin la dagaalamo falyajtanib ilwaja fain allaha ilaahay khalaqa uu abuuray aadama calaa suuratihi wa calaa suuratihi almadruub weeye waayo dee nebi aadam shakligiisa iyo suuradiisu san dadka ay ahaydba suuradiina waxay leedahayba ikraam iyo maamuus bay leedahay ee wejigaas yaa laba taabanin bal waa damiirkoo loo celiyo taas oo kale nebi aadam waa loo celiyey oo kale iyadana markaa dambe aan eegi doonaa in arrin halkan sheekhu uu soo dhiganayo fa huwa min axaadiidi sifaatuu kaba cabiray oo uu bal sheegayo madaahibia culimada oo kale iyo bal taasna oo ah damiirkii in ilaahay loo celiyo xadiid ba waxaa ma riwaaya waxay kuba timi calىa suurati الرaحman lakiin riwaayadaasi dacfaa ku sugan oo imika riwaayada ma ictimaadsanayno calىa suurati الرaحman kuba timi damiirkan ictimaadsanayna waa damiirku isagoo san ah marjiciisu aanu caddayn buu yimi marka haddii aadam loo celiyana bal waxaan leeyahay kolley kalaamkeedu waa inoo dambeyn doonaaye aadam suuradiisii dee maahasan basharkan kale in nudfu ahaa calaquu noqday mudquu noqday haddana waa kore waa koray nebi aadam taas may ahayne sifadan markan dambe uu ahaayo suuradan markan dambe uu ahaayunbaa ilaahay markii horeba sidaa kuma abuuray ee suuradan tadawurka iyo isbedbedel kale taa kuma abuurin waa marka loo celiyo laakiin intaba ishkaalaad iyo waxyaalaha yar jiri karta bal markaas waan yar eegi doonaa aimadii horena dee sia ibnu khuseyme oo kaleo aada u diiday in dee loo celiyo damiirka ilaahay subxaana watacaala barkad markii dambena ay kuba haysteen oo waxbuu awiliya waxyaalaha ay lahaayeen iyo umuure way jiraaneen bal waxaan leenahay xadiidku imaka halkan calaa suuratihi calaa suurati اlakhi lmadru markaan idhaahno waa ishkaal ma laha waana cadyahaye laakiin markuu sida kale nebi aadam iyo ka hadalkiisa inooguba imanayo damiirkuna uu yimi ayaa dee akhan iyo halkana aanu jirin marjacaas ayaa ay tahay laakiin bal insha allahu tacaala guud ahaanba waxa uu yahay iyo wixii kuba tacalluqsan bal waxaan u dibdhigeyna haddaan nool lahay dee waaba mala in laba boqol oo xadiisa ayuun baaba inooga inaga soo inaga xigtee janno dhexdeed weeyaane adu waa m inta inoo hadhan kitaabka kale barhkeedun weeyaan inta halku kuma soo celin doonaaye markaasaan insha allahu tacala eegi doonaa xdثna محamed بن المسنى qال xadثna cبدالصمد qال xadثna hmam qال xadثna qتاadة عن yaحyى بن mالك المراغي وهuوa أbو أyوب wa kan abu أyوbki magaciisa waxa la yidhah yaحya iبن mالك ba la yidhaha waxaa kaloo laba yihi xabيب iبن mالكna halkan yaحya bedelkeedana waa la yihi waa nin ثiqة ah oo taabiciintii dhexe kaba mid ah salaadna inooguba horeeyey almaraqiyi nisbadana wuxuu sheekhu halkan uu yar dheeraynayaaba uu kaba hadlaya wuxuu leeyahay waa jilib reer azdi kamida oo maraaqo la odhanayay waayo raggii isaga kaba dambeeyey ama waqtigaa ka dambeeyey nisbadan maraaqa waa wadankan waan filaya inay dakistan iyo nawaaxidaa tahay dee bilaadulcajab buu sheekhu kaba cabiray ee waa dakistan dalkan la yidhaha dee muslimiinta ah ee ruushka kuba dhex jira welibana imikana kuba dhex jira waa dee jumhuuriyad muslim ah dadkeedu muslim yahay waa shaaficiyiin ama shaaficiyulmadhabna weeye waaba mathalan dakistan taas oo culimo kaleo xataa dee barkood minhaajkii xawaashi ku lahaa baaba kaasima laha sherawan iyo halk kaba dadkii kaba yimi ah bal nisbadu kolley halkaasna way noqotaaye laakiin wuxuu leeyahy beledkii maahae waa reer azdi kaba mida ayay nisbadu tahay magaciisana yaxya ibnu malik kunyadiisna waa abu ayub waana ninkii labada goor hore imakaan soo hayna kunya ahaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa qaatala axadukum akhaahu falyjtanib اlwajha allah subxaana wataعala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watuub ilayk